haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxay ahaayeen garan maaye aniga oo wax ku sii jeeda fadhiyana dukaamada internetka laga gala midkood ayuu isoo abbaaray wuu ii soo dhowaaday waa inan yaroo labaatankii galay ama ay wax yaray uga dhiman yihiin isaga oo aan leexleexan ayuu saraan gaaban kadib su'aal igu soo tuuray laba nin oo maanseyahanadii hore ka mid ahaa intuu magacyadooda xusay ayuu yidhi adeerow wiil baan isku qabannay ee hebel iyo hebel keebaa gabay badnaa oo sidaan u gartay uu ula jeeday labada keebaa gabaysanaa wixii aan ku howlanaa intaan faraha ka qaaday ayaan inankii u soo jeestay haddii aan su'aalo dhowra weydiiyeyna waxaan ogaaday in isaga iyo wiilka kale toonihii aanay suugaantii hore wax quban kala socon sababta ay labada maansayahan ugu murmeenna ay qabyaalad uun tahay mid walba kuway isxigeen sidaas bayna ugu kala hiilinayeen welibana ay toddobaad idil ugu kala maqan yihiin intaasiba markay ii caddaatay ayaan ku idhi maandhow adiga iyo saaxiibkaaba cudurkii baa idin soo gaaray wuxuuse ku roog yahay inuu weynaan kugu galee idinka yaraan buu idinku hareeray weli idinka oo curdana ayay qabyaaladii idin taabatay bahashii soomaalida jilbaha u dhigtay ee asaaggeed ka reebtay ayaa dareemadiinna ku soo biirtay haddii kale ma waxaad u kala hiilin lahaydeen laba maansayahanoo boqol iyo soddon sano ka hor aakhiro u hoyday ma waxaad isku seegi lahaydeen laba maansayahan oo aabbayaashiin iska daayay aan awowayaashiin midkoodna nolol ku soo gaarin waayeelka ba'ay haddii aanu idin bi'in miyaad la kala safan lahaydeen laba gabyaa oo maansadii ay ka tageen aynaan waxbana ka sheegi karin haddii la idiin sheegana aynaan waxba ka garan karin cabbaar gibina kadibba inankii yaxyax baa iiga muuqday waxaan dareemay in hadalkayga ay wax kaga duxayaan markaas baanu ku ballannay berri foog inuu isla meesha iigu yimaado isaga oo ay wada socdaan saaxiibkiisii labada gabyaa dartood ay ku kala irdhoobeen waa siduu ballanku ahaa ee maalintii xigtay ayaa waxa isoo gaaray inankii iyo saaxiibkii oo moogan heshiisa dabadeedna intaan isku dayay inaan u caqli celiyo ayaan ku idhi horta hore laba gabyaa markii la kala saarayo ma aha in la isweydiiyo keebaa gabay badane waxay tahay keebaa gabay wanaagsan in la toydo taasina waxay caddaan kartaa labada maansayahan haddii ay isku waa noolaayeen wixii ay tiriyeenna in doora laga hayo markaas oo keliya ayaa la kala sarraysiin karaa iyada oo la cuskanayo kolba jawaabaha ka soo noqda su'aalahan ay ka midka yihiin labada keebaa af soomaaliga badiya ujeeddada tixrihiisa keebaa erayada ku habboon u heli og keebaa tuducyada ugu tirada yar kaga gungaari kara meesha markaa ay diiraddu u saaran tahay midda u daranse waxay tahay wax la iskama tiriyee labada keebaa maansadiisa ku mariimi kara halmuceedyo shiiqsi leh iyo halku dhegiyo murtida ay xambaarsan yihiin awgeed loogu mahmaaho allaha u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la odhan jiray isaga oo ku faanaya murtida maansadiisa waatuu yidhi inkastoo miraha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa macno la-aan gabaygu waa hibo macnaheedu wuxuu yahay waa deeq uu eebba dadka qaar siiyo inta badanna uurka hooyo lagala soo baxo ma aha wax sida xoolaha loo taransado oo tabta hantida kale loogu hawshoodo dabadeedna hodan laga ahaado waa qalab waayo aragnimada uu nolosha ka helay uu gabyaagu ku soo koobo waa runo marka hore tixrihiisa isaga ayaa tiriya ha yeeshee afkiisa markay ka soo baxaanba waa lala yeeshaa waxay isu rogaan hanti dadweyne oo aan la kala xigin shisheeye iyo sokeeyaba cid walba ayaa adeegsata cid walba ayaa ka faa'iido oo hadal ay jeedinayso ama ay qorayso ku cuslaysata cid walba oo tale u baahan baa wax ku qaadata kuna waantowda cid walba ayaa iskeed ugu raaxaysata midho iyo mugti haddii gabyaha hebel la yidhaahdaa uu ku wanaagsan yahay geyiga uu ku dhaqan yahay kuma uu ekaadee meelo ka durugsan ayaa magaciisu gaaraa markaas baa dadyow aan ku af ahayn tixihiisa u bogaan oo inta tuducyadiisa macaansadaan afafkooda u rogtaan sidaas bay maansadiisu caalami ku noqotaa tusaale waxaa u ah william shakespeare oo ingiriis ahaa dante aligeeri oo talyaani ahaa gowth oo jerman ahaa axmed shawqi oo masar u dhashay iyo qaar kale oo magacyadoodii inta dagaamadoodii ka gudbeen xagga caalaminimada uga xuubsiibtay tayada sare ee gabayadooda markii lala asqaraaray ayay isu beddeleen qaar murtidooda la wada tamadiyo mar walbana dunida wax akhrisaa ay u wada heelan tahay meel walba ayaa looga sacabtumaa taasoo ah qoraa iyo gabyaa ku ahaadaba darajo inuu gaaro uu hal abuur waliba ku taamo labadii wiil waxaan intaa u raaciyey sidaan filaayo su-aasha maankiina ku wareegaysaa waxay tahay raggaas rag u dhigma soomaalidu ma leedahay aragtidayda jawaabtu waa haa waxaana markhaati u ah ilaa hadda maansadayda inta ay shisheeyuhu afafkooda u rogeen siday ugu bogeen iyo markay midda caalamiga ah barbar dhigeen siday ugu qireen inay ka horrayso ama ay la siman tahay mooye in sinaba aanay uga hoosayn qamaan bulxan oo anigu gabyaaga murtida aan ku magacaabo bal ka warrama haddii gabayadiisa afafka nool ee dunida loo rogi lahaa miyuu ka gaabin lahaa maansayahanadii aan soo magac dhabay iyo kuwa lamidka ah ee had iyo goor ummadahoodu ay wadwadaan madar walbana ay la taagan yihiin intaynaan su-aashaa ka jawaabinse bal ila eega qaar ka mid ah gabayadii uu inooga tegey meeli si aan tusaale ahaan uga soo goldooxay isaga oo ruuxa laba wasiiraha a tilmaamaya markaana cali dhuux u jeeda qamaansoowninkii odhan jiray ma aha baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana daa'in abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayne dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo marna isaga oo ka faalloonayo isbedbeddelka waayaha iyo sida ruux shalay sabool ahaa loo hodmiyo mid hodan ahaana loo xantiiriyo soo ninkii yidhi ma ahayn adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaayee halgalgalatay waxa looga dhigay yaa ninuu harine marunbaa sabool la harqiyaa hodanna deegaaye mar kale isaga oo inabarahaya kolka talada kugu habboon lagu seejinayo sida laguu ilduufiyo sow ninkii odhan jiray ma ahayn hadday sababigeli maanka waa la iska siibaaye sarbeen malagabaa laga dhigaa saacaddaad dhimanna solina maysid taladii ilaah see ku leeyahay mar kalena dhibaatada colaadda iyo dagaalada isaga oo dadka uga digaaya qamaansow ninkii yidhi ma ahayn intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo e cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin marna isaga oo wax aan wax ka soo qaad lahayn ka dhigaaya aqoontii badnayd ee sayid maxamed cabdulla xasan loo wada qirsanaa sow ninkii odhan jiray ma aha wax cadaabka loo hora dhigaa culimmo duub weyne isagoo cibaadoon hayuu camalkii eedaaye cirsiguu ka naar mudan hayaa ina carrow gaale isla sayidka isaga oo ku duraayo gacan kulaylkii uu dadka ku maamuli jiray uguna dardaarwarinaya mar dambe inuu dhiggeed mutaa inay suuragal tahay sow ninkii yidhi ma ahayn kobtay toban nin joogtaba haddaad turuqdo kii aada ka dambaad signiin tahay inay kugu tubeeyaane wallee ina ragow tala adduun taada uun ma aha mar kale isagoo qorshaha horreeyey ee eebbe iyo talooyinka aadanuhu maaminayo isbarbardhigaayo awaakiil ahaa waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miihaalato iyo maluhu waa been allah u naxariistee ku dhowaad sagaashan gu ayuu qamaanmootan yahay kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatankii ayaa aana qabiil awgeed loogu dhugtamay sidaan rumaysnahayna murtidii uu reebay cid uu kala dardaarmay oo uu si gaara u dhaxalsiiyey ma ay jirin sidaa darteed soomaali oo idil baa iska leh soomaali oo idil bay ka dhexaysaa kuna faani karta macnaheedu wuxuu yahay lama kala lehee waa la wada leeyahay guud ahaanna waxaa soomaalida ku habboon isaga iyo raggii la ayniga ahaa dhaxalkii ay ka tageen inay ilaashato si maalmaha dhaqamadooda ay ummaduhu u soo bandhigayaan ay iyaga ugu shid tagaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebbaidmo